إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas hakayaad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka ayaa ka hadlay weerarkii madaxtooyada ee magaalada muqdisho maleeshiyaad hubaysan ayaa maalintii shalay ku wada dagaalamay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaan hoostaga gobolka wajeer dhegaystayaal kala duwan oo ku sugan dalka iyo dibaddiisa ayaa aaraadooda ka dhiibtay weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala dhismaha madaxtooyada ee magaalada muqdisho qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya xubno ka tirsan dowladda federaalka oo si qasab ah doonayay inay kaga qaataan dhul baaxad weyn oo ay ku leeyihiin muqdisho إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن aynu ku bilowna qodobka ugu horeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka ayaa ka hadlay weerarkii madaxtooyada ee magaalada muqdisho cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka waramaya kadib muddo ku dhowaad afar iyo labaatan saacadood ah oo uu dagaal ka socday gudaha xarunta madaxtooyada ee muqdisho waxaa habeenkii xalay warar soo saaray xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa waxaa lagu faahfaahiyey khasaaraha dowladda federaalka kasoo gaaray weerarka waxaa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiintu fashiliyeen iskudayo badan oo ay sameeyeen kuna doonayeen inay dib ugula wareegaan xarumihii laga qabsaday taas oo keentay in maalin iyo habeen gacanta lagu hayayo dhismayaal ka tirsan madaxtooyada waxaana war-saxaafadeedka lagu caddeeyey inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha dowladda federaalka waxaana lagu yidhi khasaaraha cadowga soo gaaray inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey waa konton iyo laba dhimasho ah iyo soddon iyo sagaal dhaawac ah khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee cadowga soo gaaray ayaa isugu jira wasiiro wasiir ku-xigeenno wasiiru dowlayaal agaasimayaal la taliyaal dhanka amniga iyo siyaasadda ah saraakiil ciidan iyo askar intaba waxa kale oo jira burbur lixaad leh oo soo gaaray dhismayaashii cadowga ee la weeraray xafiisyadoodii iyo gaadiidkii ay isticmaalayeen qaar ka mid ah ciidamadii mujaahidiinta ahaa ee ka qayb qaatay weerarka ayaa si nabadgelyo ah ugu soo laabtay goobihii ay ka duulaan tageen halka qaar kale ay ku shahiideen howlgalka waxaana allah weydiisanaynaa inuu kuwa shahiiday shahaadada ka aqbalo kuna sugo dariiqa jihaadka ee ay ku taagan yihiin ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay inay u dagaalamayso dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dholalka muslimiinta ka xoreyso shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaana ay mar kale ku celisay dalabkeedii ahaa in dadka muslimiintihii ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada dowladda federaalka iyo shisheeyaha dhanka kale afhayeen u hadlayay booliiska dowladda federaalk ayaa isaga uu niyajab fara badan ka muuqdo si aada u kooban uga hadlay weerarkii madaxtooyada waxa uu sheegay inuu soo dhammaaday kadib ku dhowaad muddo afar iyo labaatan saacadood ah oo uu socday waxa uu intaasi ku daray in shan iyo toban ay uga dhinteen dhankooda sida uu hadalka u dhigay waxaana uu saxaafadda ka diidayay inay su-aalo weydiiyaan saameyn iyo hadalhayn badan ayaa ka dhalatay weerarka madaxtooyada waxa uu baajiyey kulan labada aqal ee baarlamaanka ay yeelan lahaayeen islamarkaana dhici lahaa maalintii shalay sidoo kale waxaa baaqatay xaflad ka dhici lahayd tiyaatarka oo ay ka qaybgeli lahaayeen madax badan oo ka tirsan dowladda federaalka sida uu sheegay mid ka mid ah agaasimayaashii xafladda
madax badan oo aan xusumaad u dirnay inta xafladda socotay waxaan marba mar ka dambeeya hadlayna madaxdii ay ahayd inay ka soo qayb galaan xafladda khudbado ka jeediyaan laakiin musiibada dhacday darteed waxay go-aansadeen inay ka dhigaan afarta iyo shanta bisha december si dowladda federaalka ay u qariso fashilka saameynta uu ku reebay weerarkii madaxtooyada xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxaa shalay gelinkii dambe iyada oo gurigiisu xabaddu ay ka dhacayso laga qaybgeliyey kulan lagu qabtay mid ka mid ah xarumaha ka fog madaxtooyada ee aadka loo ilaaliyo waxaana wejiga xasan sheekh maxamuud laga dheehanayay walwal fara badan iyo inuu waqhtiyada qaar aada isaga raadinayay qosol iyo farxad kaas ahaan gurigiisa burbur xooggan ayaa ka soo gaaray howlgalka saxaafaddana waxaa loo diiday inay galaan madaxtooyada maadaama la sheegay in howlgalkii uu soo dhammaaday iyada oo laga baqayo inay sawiro ka soo qaadaan burburkaasi mid ka mid ah ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee fuliyey weerarka gaar ahaan raggii qaabilsanaa garnaylada garbaha laga gano ayaa ka waramay beegsigoodii guriga xasan sheekh maxamuud marka laga yimaado daarihii kale ee ay ka dagaalamayeen sida villa ros xabad ayaa ku bilownay markii xabadda ku bilownay guda ayaa u galnay guda baktiyaal iyo waxaa kaalay iyo gawaare burbursan i guriga burburay markaas ka baad waxaa saban la baadsanay madaxtooye madaxtooyada si toose aadee la baabsaday guryaalkii iyo meeshii qaayinkii deganaay ayaa si toose la baabsaday haa anaa ku beegsaday si aadi aad laahaysa ayaa ula beegsaday madaxtooyey aan ku dhuftay waxay ku dhaceen gurigii qaayinkan lahaa dhaarta beentaa ku dhaartay tooskiis ayaa ku dhaceen kor ayaan ka fiirinaya horta maadada koowaad anaa ku bilaabo muddo may dhalaaysa gaaladii ka dhaaratay may ka dhaaratay na dhaarteen ka dhaarden dhaartay ka dhaarden adag
siyaasiyiinta iyo saraakiisha ammaanka ee taabacsan dowladda federaalka waxay isku raacsan yihiin inay fadeexad weyn tahay in xilligan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ka dhex fuliso gudaha madaxtooyada oo ah halka ugu ilaalada badan xarumaha dowladda federaalka cabdisalaam guuleed oo soo noqday taliyaha b s t ayaa ka mid a ragga aadka uga walaacsan weerarka waxa weeye walaale waa waa waa ognahay dagaalku inuu meesha ka socdo waana wax runtii xanuun iyo dhibaato badan waa wax dhibaatada ay geysanaysa waxaa ka daran meesha wax ka dhacayaan iyo siday wax u dhacayaan dabcan xogo badanaa weli naga maqan oonaan ogeyn sida wax u jiraan iyo sida wax u dhaceen laakiin in meeshaas weerar ka dhaco oo aan ognahay sida loo ilaaliyo iyo xayndaabyada ku xiran iyo jeekbointiyadeeda waxaan isleeyahay su-aalo badanaan in laisweydiiyo u baahan howlgalkii iyo duulaankii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday madaxtooyada muqdisho ayaa la aaminsan yahay inay kusoo beegtay waqti munaasab ah iyada oo indhaha beesha caalamka tustay inuusan waxba ahayn xasan sheekh maxamuud mana jirin dowlado fara badan oo kasoo tacsiyeeyey weerarkii madaxtooyo marka laga reebo taliska ciidamada shisheeye ee fadhigoodu yahay xalane lana baxay atmis isku soo wada duuba weerarkan ayaa ah kii afraad oo uu halis ku galo xasan sheekh maxamuud isaga oo madaxweyne ah afartii sannadood ee hore ee uu hogaaminayay dowladda federaalka waxaa madaxtooyada loogu galay muddo laba goor ah waxaa kale oo isla xilligaasi lagu weeraray hotel jaziira halka weerarkii afaraad ee uu halis ku galo uu ahaa kii toddobaadkan lagu beegsaday gurigiisa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa xero tababar loogu soo gebagabeynayay muddo dhowr bilood laga joogo ka sheegay inay xasan sheekh maxamuud ka qaban doonaan dadka muslimiinta ah ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaan hoostaga gobolka wajeer deegaanka konton ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ayay ciidamada mujaahidiinta weerar kula beegsadeen askarta kenya faahfaahin dheeraad ah lagama helin weerarkaas maleeshiyad uubaysan ayaa maalintii shalay ku wada dagaalamay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maxamed ciise ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa sheegaya in dagaalo u dhexeeya maleeshiyaad hubaysan ay maalintii shalay ka dhaceen gudaha magaaladaasi waxaana lasoo warinayaa khasaare isugu jira dhimasho dhaawac maleeshiyaadka dagaalamay ayaa isku haysta dhul wuxuuna dagaalka si gaar ah kaga dhacay saldhigga dhexe ee degmada gaalkacyo inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa ku dhintay dagaaladaasi halka ay sidoo kale jiraan dhaawacyo soo gaaray dad kale oo shacab ah oo goobta ka agdhowaa xiisadan u dhexaysa labadan maleeshiyo ayaa soo taagnayd muddo maalmo ah waxayna isku horfadhiyaan xaafado ka tirsan degmada gaalkacyo maalinkii sabtida ayaa isku dhacyo dhex maray labadan dhinac waxaana ku dhintay saddex qof waxaana ku dhaawacmay afar kale deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada ku daaban shisheeyaha ee dalka ka jira ayaa had iyo jeer waxaa ka dhaca dagaalo dhex mara maleeshiyo hubaysan kuwaasoo badankood isku qabta dhulalka dhegaystayaal kala duwan oo ku sugan dalka iyo dibaddiisa ayaa araadooda ka dhiibtay weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala dhismaha madaxtooyada ee magaalada muqdisho mahad ayaa ka waramaya dhegaystayaashan oo ku sugan dalka iyo dibaddiisa ayaa ka hadlay weerarkii lagu qaaday hotel villa rose iyo xarunta madaxtooyada ee muqdisho oo ah halkii looga arriminayay dowladda federaalka waxay bogaadiyeen islamarkaana si wada jir ah aada ugu soo dhoweeyeen weerar ka guulaystay ee wax ku dhow afar iyo labaatan saacadood ka socday gudaha villa rose iyo aagga madaxtooyada waana kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlaya arrintaas
jasaakum allahu khayran waaxsan allahu ilaykum wabaarak allahu fiikum camaliyadaasi waa camaliyo barakaysan qulubteena yuu allah subxaana watacaala ku shaafiye aad baan usoo dhoweynaynaa waan bogaadinaynaa marka ilaahay subxaanah watacaala ayaa ku mahadsan haddii aynu qaadanno amarka ilaahay subxaanahu watacaala iyo waxa uu naga doonaya oo aan samayno ilaahay subxaanahu watacaala waxa saaka dhacay iyo xalay iyo iyo wax lamid ayuu alle subxaanahu watacaala tusayaa muslimiinta ilaahay awooddiisa iyo xikmadiisa iyo quwadiisa iyo qudradiis ayay ku ahaata waxa dhacayo quwaddeena ma aha quwadda maxaa la yidhahda daa'ifaadka muslimiinta iyo jeeska islaamka ma aha laakiin alle subxaanahu watacaala markay isku dhiibeen oo ay qaateen ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu doonayo alla buu guuleeyey sidoo kale qaar iyaga ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen halkan waxaan ugu duceynayaa mujaahidiinta suquurta ee ku jiba xiran madaxtooyada ee maanta mujaahidiinta ku takbiirsanayaan madaxtooyada allahuma ansur ikhwaanana almujaahidiina fii sabiilika fi kulli makan allahuma ansurhum binasrik waayiduhum bita'yiidik warfac bihim raayatak waansur bihim dacwata nabiyik يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
الحمد لله الحمد لله الحمد لله إله سبحانه وتعالى وما تسأله ما شاء الله إله سبحانه وتعالى مجاهدين تهلا قرب قلو ما يلور بي جوغان وقفر حسنا والله شعور لبسا إلا الآن كان وأفرحت أدريم ويا سائدة ما شاء الله ما شاء الله إله سبحانه وتعالى هقول يمر البو إسلامك ما يلور بي جوغان
weerarkii villa rose ayaa reebay weydiimo badan oo ku wajahan dowladda federaalka islamarkaana ay aada isula dhex qaadayaan dad badan oo ka tirsan dowladda federaalka ama kuwa ka agdhow mahadsanid mahad cubeyd warkaan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa cabasho ka ah xubno ka tirsan dowladda federaalka oo doonayay inay qasab kaga qaataan dhul baaxad weynna way ku leeyihiin magaalada muqdisho dadkan oo ka kooban qoysas kala duwan ayaa cabasho waxa ay ka yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo sheegay in hub u adeegsadeen kuwaas oo doonayay inay ka qaataan dhul ay ku leeyihiin aagga u dhow ex control afgoy ee magaalada muqdisho waxay sheegeen inay dhulkooda u dhiman doonaan islamarkaana aysan ka aqbali doonin burcad dhuleed doonayay inay dhulkooda qasab kaga qaataan anigu waxaan ahay odo siddeetan jira dhulkaasna aabbahay dhaxaltooyada aabbahay waaye dad badanaa dhaxalay ummad badanaa gadatay anigu maaragtay saddex boos amba laba boosaan ku leehay dhulkaas maaragta waa dhul siddeetan iyo toddobadii aa la baxshay maanta aanu ka joogna in haddana korkaanya ciidan laga kor keeno oon la dacweeyin aniga waxaa la yidhi dhulka adigaa iskale iyo ninka la yidhaaho cilmi nin la yidhaaho mana lahin waan laga xukumay saddex boosaan lahay saddexda boos waa laga xukumaa ubasiid aa la dhacay aa maqli jiri laakiin dhul sharci oo sabar loogo siyaad bara oo la haysto aa la dhacayaa weligay allahe maana maqlin mideeda kale xasan sheekh maxamuudow anoo ilmahayga yatan yihiin oo yaryar yihiinoo meelaan qa- u qaxa iyo meelaan u ordaan aqooninoo ninkayga gurigayga lagu dhex dilay haddana inay dowladda i dhibaateyso afar iyo labaatanka saac qori iridi lagu taagan yahay oo dowladna xoolo i siinin horta waa dhibaato
annagu waxaan degannahay xaafad weye maaha dhul bannaan maaha waxaan ka hadlayno degaankii xaafaddaas ex control oo aan degaanka ka nahay ayaa waxaan nagu yimid niman barcdulweed ah waxaana u shaqeeya maxkamadda gobolka banaadir warqad ah ay- ayay wataan guddoomiyaha cusub ee maxkamadda gobolka banaadir waxaan u sheegaynaa oo aan cabasho uga nahay dadka burcadulweedka ah oo maxkamadiisa go- gobolka banaadir sharaf xumada ku ah warqadaha ay ka soo qaadan hayaan ee xaafaduhu isdadka islaameed ay degan yihiin la imaan hayaan inay ka daayaan waxaas marar badan waxaa warbaahinta ka soo hor muuqday qoysas dhibanayaal ah oo ka cabanaya xubno ka tirsan dowladda federaalka oo dhulkooda si qasab ah kaga qaadanaya warkii subaxnimo dhegaystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa